beeralaydan ayaa wada diyaargarow ku aadan beerashada dalagyada kala duwan iyadoo toddobaadkan gudahooda uu ka cortay rababkii guga waxaana xilligan laga dareemayaa makiinadaha cagafcagafta oo dadka beeralayda qaar ay ballansanayaan halka kuwa aan awoodinna ay sameynayaan gacan abuurka ama miigaha carrada beerta lagu abuuro axmed nuur macalin oo ka mid ah beeralayda tuulada califool dheere ayaa redio isnaay uga waramay curashada rababka iyo diyaargarowga beeralayda ay ka wadaan tuuladaasi xilliga guga beeralayda deegaanka califool dheere waxay u diyaargaloobayaan xilligan siday u beero lahaayeen beerahooda oo uu bilowday muddo laba maalin ka hor ah soobkii guga ilaa hadda shalayna uu da-ayay waa loo diyaargaloobay beeraha waa la tacbayaa wax dhibaataana ma jiraan waxaa lagu tacbayaa misago iyo digir iyo sisin intaba beeraha califool dheere webiguna webiga tuulada ma dul maro ilaa iyo labaatan iyo dhowr kilomitr buu u jiraa marka biyuhu ay soo fatahaan dhinaca galbeedka beera dhaayaha ka saaran oo haddaan qaarkood badarka laga guray qaarkood weli ay badar leeyihiin xareedana waxaa waaya bariga deegaanka marka deegaanku dhulbeereedkiisu labada dhinac waaye bariga iyo galbeedka bay ka kala xigaan beeraha dhayga iyo kuwa xareedda marka xareedda dhinaca bari deegaanka uga beegan tahay marka dhinaca bari baa hadda loo diyaargaloobayaa sidii loo fali lahaa dhinaca galbeedkana waxaa ka saaran beerihii dhayga xoola dhaqato iyo beeraley isugu jiraan beeraley ay u badan yihiin boqolkiiba toban ayaa xoola dhaqato ah boqolkiiba sagaashan iyo shanna waa beeraley maya markii ay fatahaad timaado ayaa lagu beeraa marka fatahaaddu way soo baxdaa mararka qaar badarkiiba goysaa oo sidii maanta oo kale hadda ilaa iyo afar fasal way goysay marka haddaan dalagka dhinaca webiga galbeedka deegaanka wuu ku abuuran yahay dhulku marka u qalalana waan ka shaqaynay meeshii soo baxsanaysay waan iska xirnay oo laba baallaa lagu xiray marka hadda wax dhibaatada cabsiyo fatahaada webiga aan ka qabno ma jiraan dadka tuuladan oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqasho ayay beeraleyda qaarkood waxa ay wax ku beertaan biyaha roobabka halka galbeedka tuuladana ay ku beertaan biyaha webiga marka ay soo fatahaan qaarkoodna hadda ay soo goosteen kuwana ay ku guda jiraan oo weli beeraha ay ku yaaliin dalagyadii kala duwanaa ee fatahaada webiga shabeelle ay ka saamaysay waa kan mar kale axmed nuur marka xareedda baan u diyaargaloobeynaa sidaan u fala lahaynay bariga deegaanka waa sidaas dawga deegaanka beeraha makiin baa falaaya oo falaaya xareedda marka shalay ilaa iyo maalinkii ka horreysay iyo maalinkii kasii horreysay oo shalay ku sadexeeday roobabka baa ku da-ay marka roobku maanta haddii uunan dihin caawo iyo waa lagu bilaabayaa ilaa iyo beri hadda wuu bilaabanaya waxay ka dambeeya maanta waa loo diyaargalowsan yahay waxaad arkaysaa hadda magaalada cagafyo fara badan oo ka socda dhinaca mahaddaay biyo caddo meelo badan ka imaaday oo deegaanka usoo dhawaaday si ay u falaan beeraha xareedda xaalad dadka wallaahi sidii hore ma ahan oo hore ay u ahaa jireen marka hadda maanta dhayga waxaad arkaysa beero la dhaafay oo layska dhaafay qarash awgiis iyadoo haddana laga cabsanayo ayaxu inuu baaba'sho marka haddaana saamaynta way jirtaa marka waase laysaga dulqaadanayo dadka qaarkood beerihii ma falaynay ay yidhaahdeen qaarna way falayaan marka beeraley badan oo degan gobolka shabeellaha dhexe ayaa u diyaargaroobaya beerashada xilliga guga iyadoo ay ka curtay meelaha qaarkood roobabkii guga islamarkaana ay rabaan in hadda ay ku abuurtaan dalagyo kala duwan beerahooda